madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo oo maanta ka hadlay doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo weliba rabshadihii dhimashada iyo dhaawaca dhaliyey ee ka dhashay natiijadii doorashada degmada hargeysa ayaa axmed silaanyo waxa uu ugu baaqay dadku inay go-aanka ugu dambeeya ee natiijada ka sugaan guddiga doorashada isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay inaysan ciidina ka ogolaan doonin inay qas ka sameeyaan gudaha somalilan warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o e da cabdixakiim shirwac hadalkan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaaye oo ahaa kii ugu horreeyey ee uu kaga hadlo natiijada doorashada dowladaha hoose ee somalilan ka qabsoontay ayaa uu ku sheegay in doorashadii golayaasha deegaanku ay ku qabsoontay si nabadgelyo ah hase yeeshee natiijooyinkii ka soo baxay ay sababeen buuqo isagoo komishanka doorashooyinkana u diray fariin
doorashadii dowladaha hoose ee dal ka dhacday waxay noogu dhacday si nabadgelyo ah balse nasiib darro natiijadii ka soo baxday waxay keentay buuq sababay dhibasho iyo dhaawac oo soo gaadhay dad shiciba komishanka waxaan leeyahay qaranku idinku idi sugayaa mas-uuliyadda doorashadu idinka idi saaran tahay waxaana laydinka sugayaa
geesta kale madaxweyne siilaaye waxa uu tacsiyadeeyey dadkii ku waxyeeloobay iska horimaadkii ka dhashay natiijadii doorashada ee degmada hargeysa taasi oo keentay dhimasho iyo dhaawac isagoo geesta kalena bulshada ugu baaqay inay nabadgelyada meel uga soo wada jeestaan waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii ku dhintay rabshadaha waxaanan uga tacsiyadaynayaa qaraabadii eheladii iyo guud ahaanba dadka reer somalilan waxaan bulshada somalilan leeyahay hala sugo natiijadii doorashada nabadda ha la ilaaliyo danta qarankana mela looga soo horjeesto madaxweynehaan cidna ka ogolaan mayno inay waddanka qasiya qaalaasa geliso hadalkan ayaa madaxweyne siilaaye uu ka jeediyey mar uu ka qayb gelaya munaasabad lagu xusayey maalinta caalamiga ee xuquuqal insaanka dunida ee tobanka disembar taasi oo lagu qabtay magaalada hargeysa islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen komishanka xuquuqal insaanka ee somalilan isagao oo tilmaamay in madaxweynahaan ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqal aadamaha isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dowlad ahaan waxaanu samaynay xeerkii xuquuqlisaanka si loo helo sharci u adeegta xuquuqda bulshada ee ilaalisa xaqa muwaadiniinta waxaan magacaabay guddi xuquuqlisaanka ah oo u xil saaran maamulka iyo ilaalinta xuquuqda aadamiga madaxweyne ahaan waxaa iga go'an ilaalinta xuquuqa aadamaha waxaana bulshada ugu dardaarmayaa in la raaco sharciga qof walbana ixtiraamo xuquuqda bulshada uu loo nool yahay iyadoo lagu looga dambaynayo komishanka u xil saaran hawshan xuquuqinsaanka munaasibadan oo ahayd mid ay ka qayb qaadanayeen inta badan daneeyayaasha xuquuqal aadamaha sida hay-adaha dawliga iyo kuwa madaxa bannaanba ayaa hadal ay ka jeedisay guddoomiyaha komishanka xuquuqal insaanka somalilan farxiye xaaji xuseen ay kaga hadashay sida ay muhiimka u tahay in laga wada shaqeeyo xuquuqal aadamaha inagu somalilan ahaan waxa weeyaan diin baynu leenahay dhaqan baynu leenahay soo jireen ah haddaba waxa weeyaan in aynu ka wada shaqayno sidii aynu u sugi lahayn xuquuqda aadamaha yaa loo baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan xuquuqda aadamaha waxa weeyaan inagoo garabka isqabsana xukuumadda bahda cadaaladda ama bahda garsoorka golayaasha daneeyayaasha human rightk ama dadka had iyo jeer ku howlan inay ka shaqeeyaan xuquuqda aadamaha iyo komishanka xuquuqal insaanka inteennaasoo isbiirsaday ayaa waxay ka shaqayn karaan sida oo kale munaasabadan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey mas-uuliyiinka kala socday ururada haweenka naafada iyo hay-adaha caalamiga iyaga oo ku baaqay ilaalinta xuquuqal aadamaha cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
dhinaca kalena guddiga doorashada ee somalilan ayaa goor dhoweyd soo saaray go-aan ay ku sheegeen in natiijada doorashada deegaanka ee degmada hargeyska hargeysa ee rabshadaha dhalisay ay u gudbiyeen maxkamadda gobolka hargeysa si ay go-aan uga gaadho ismaaciil xuseen farjar ayaa faahfaahintaasi inoo haya qoraal goordhaweyd ka soo baxay guddida doorashooyinka ee somalilan ayaa lagu sheegay in guddida doorashooyinku dib-eegis ku sameeyey natiijada degmada hargeysa gaar ahaan degmada faraweyne oo hargeysa hoos timaada hase ahaatee guddida doorashooyinku waxay go-aankoodan ay soo saareen ku sheegeen in ururada iyo xisbiyadu ay heshiin waayeen taasina ay keentay in natiijada doorashada ee degmada hargeysa loo gudbiyo maxkamadda gobolka hargeysa si ay uga garnaqdo tallaabadan ayaa daba socota laba maalmood ka hor markii guddida doorashooyinku hakiyeen natiijada degmada hargeysa taas oo dood adag ka dhex abuurtay ururada iyo xisbiyada tartamaya iyo weliba guddida doorashooyinka guddida doorashooyinka ayaa dhinaca kalena sheegay in doorashadii somalilan ka dhacday sideed iyo labaatankii bishii hore ay u dhacday si waafaqsan sharciga doorashooyinka golayaasha deegaanka sida ay ka marag kaceen goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudahuba guddida doorashooyinka ayaa gebagabadii ugu baaqay dadweynaha somalilan inay xasiloonida iyo nabadda ilaaliyaan
ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi goordhoweyd nooga soo diray magaalada hargeysa halkaad weli nagala socotaan waa voice of america